xildhibaanada sharafta leh ee labada gole xooghayaha gaar ahaan ee guddiga warfaafinta golaha shacabka jibriil wasiirada dowlad goboleedyada ee warfaafinta maamulka gobolka banaadir oo nagala joogo arizona agaasimaha warfaafinta madaxtooyada culimmada soomaaliyeed oo ugu horeeyo sheekh cali wajiis aqoon-yahanada iyo oo uu nagala joogo tigey bahda saxaafadda oo cali cabdi waa awaare iyo bahda saxaafadda dhammaan mas-uuliyiinteeda ayaga nagala joogaan macalimow iyo farxiyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu runtii marka hore waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka dhammaantood ayaa runtii qof walba kaalin ayuu ka qaatay sidii aan heerkan usoo gaari lahayn oo aan caawa joogno ha noqoto shaqaalaha idaacadaha iyo t v-yada ha noqoto kuwa maamulka ha noqoto agaasimayaasha agaasimaha guud ugu horeeya dhammaan waxaan aad idinkaga mahad celinayaa sida sharafta leh ee aan usoo wada dhoweynay wasiirada dowlad goboleedyada martida noo ahaa muddada shanta casho sidoo kale waxaan u mahad celinayaa wasiirada dowladda dowlad goboleedyada oo aqbalay martiqaad aan u fidinay inay nagala soo qayb galaan oo aan ka wada tashanno arrimaha muhiimka noo ah sababaha aan marka wadatashigaan u sameynay waxay ahayd kow kadib dhacdadii afar iyo tobankii oktoobar oo runtii masiibo qaran ahayd doorka ay warbaahinta qaateen oo runtii door aada u hogaamineed ahaa u gurmaday dadkii waxyaalada ka soo gaartay masiibadaas qaran iyo sida loogu baahan yahay in loo joogteeyo iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya casuumaadii uu fidiyey madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo uu ka codsaday siddeed iyo labaatanka oktoobar in laysku yimaado wadatashi la samaysto waxaan u aragnay wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradaha warfaafinta dowlad goboleedyadaba inay door muhiima ku leeyihiin sidii wadahadalkaas madaxda qarankana miradhal u noqon lahaa iyo sidii aan uga shaqayn lahayn barnaamijyada wacyigelinta bulshada sidii aan dhacdadii afar iyo tobanka oktoobar masiibadii qaran aan uga diyaarin lahayn istraatejiyad na wada midaysan sidoo kale waxaan aada ugu mahad celinayaa bahda saxaafadda oo runtii si hagarla-aan ayagana noola gartay nala garab istaagay ayagana la-aantooda aysan suurtagal ahayn inay noo qabsoomaan wadatashigii oo aan maalmaha soo wadnay gaar ahaan saxafiyiinta soomaalida waxaa odhan karaa waa geesiyaal u istaagay inay ummadda soomaaliyeed u tabiyaan wararka saxda ah isla markaana har iyo habeen u taagan sidaas daraaddeed shacabka soomaaliyeed iyo ciidamadaba waxaan ka codsanaa saxufiga wata kaamarada ama qalinka iyo buuggaba in loo aqoonsado geesi soomaaliyeed oo wax allaale wixii howlo u baahan yahay loo fududeeyo mar rabo inaan ku dheeraado waan ka wada hadalnay waxaan kaloo si gaar uga mahad celinayaa agaasimayaasha t v-yada qaranka jubbaland t v iyo south west oo runtii ayagana gartay muhiimadda in la mideeyo tviyada mxuaha dowladda heerarkeeda heer federaal iyo heer dowlad goboleedba oo aad arkayseen sida ay heshiiska ayagana u saxiixdeen arrimahaasoo dhan waxay keenaysaa inay nagu dhiirigeliso barnaamijyada wacyigelinta bulshada oo ahmiyad gaar u leh iyo in waddankan oo runtii horumar aada u weyn ku tallaabsanaya sidii aan uga dhabayn lahayn oo aan waddankeena u gaarsiin lahayn doorasho hal cod iyo hal qof ah maanta waxaan haysanaa fursad qaali ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre guddoonka ama oo baarlamaanka labada aqalba dhammaantood waa runtii dad u damqanaya shacabka runtiina ay dhab ka tahay in loo gurmado ka xukuumad ahaan ra-iisul wasaaruhu aada iyo aad ayay uga go-an tahay in xiriirka dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ahba la xoojiyo annagoo ka duulayno marka arrimahaas oo dhan iyo golaha wasiirada go-aankoodii ahaa in wasaarad walba wasaaradaha la shaqeeya ay xiriir dhow la yeelato wada shaqayn dhabaana la sameeyo waxyaalaha yaryarka tuhumka iyo kalsooni daradan aan ku bedelno kalsooni isu imaatinkeennina wuxuu noqonayaa mid annaga naftirkeennii si fiican isku baranno wuxuu noqonayaa mid noo horseeda wadajir iyo midnimo ummadda soomaaliyeed waxaa looga saari karaa dhibka ay ku jirto midnimo iyo wadajir sidaas daraaddeed aad iyo aad baan idiin wada salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu